barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o e somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa salaasaa bisha janawarina waa sagaal sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dib u habeen lagu sameeyey xiriirka ciyaaraha tenniska ee soomaaliya
sanadkii naga tegay aan soo bilownay waxaan ku soo bilownay ciyaartooy aad u da'yar iyo dad badan oo maaragtay daneynaya ciyaartan tenniska run ahaantii dad badan ayaan isku keennay runtii qof walboo hadda arkana wuu jeclaysanaya muddo ugu yaraan sagaal bilood camalaan wadnaa laakiin tababarkiis waxaan wadnaa at least shan bilood waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan saamaynta ay dhallinyarada ku leeyihiin noocyada kala duwan ee balwaduhu dhinacii heesaha ayaan ka marnayn inta barnaamijka uu socdana waxaan idin haynaa
jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkaya ah jacayl daranon daryeel baa lahay halkan doqonkee ku sii turkaya ah qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ciyaarihii ka mid yihiin ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa joojinaysa sharci kumeel gaar ah hore loo siiyey ilaa iyo oo reer el salvador kuwaas oo maraykanku ku noolaa muddo labaatan sano ku dhow sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad isniintii sharcigan kumeel gaarka ahi ayaa loo ogolaaday kumanaan reer el salvador kuwaas oo kasoo qaxay dhulgariirkii xumaa ee ku dhuftay waddankaasi sanadkii dii sharciyadooda ayuu trump joojinayaa sebtembar sagaalkeedii sanadkan sanadka soo socda ka taasi waxay ka dhigi doontaa inay si sharci darraa waddanka ku joogaan wixii markaa ka dambeeyana waxay qarka u saarnaan doonaan in la musaafuriyo milatariga dalka siiriya ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dhowr gantaal ku soo tuureen maanta oo salaaso ah meelo ka mid ah dhulka siiriya oo ay ka mid tahay duleedka waqooyi ee magaalada caasimaddah ee dimashik warkan ka soo baxay gaashaandhigga siiriya ayaa lagu sheegay in gantaalahaasi ay qaar ka mida soo rideen halka kuwo kalena ay waxyeello u geysteen meelihii ay ku dhaceen oo ay ka mid ahayd agagaarka xerada ciidamada ee qutayta warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale ciidamada siiriya ay soo rideen diyaarada israa'iil leedahay israa'iil ayaa dafirtay inay weerarkaasi gantaalada ah ku qaaday dalka siiriya hase ahaatee israa'iil waxay dhowr jeer oo hore duqaymo gantaalaha ka geysatay dalka siiriya tan iyo intii rabshaduhu ka bilaabmeen sanadkii labadii
markab kuwa shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka iiraan ayaa weli waxa uu ku qabanayaa badda bari ee waddanka shiinaha saddex maalin kadib markii ay isku dhaceen markab xamuul oo wata calanka waddanka shiinaha wasiirka gaadiidka shiinaha ayaa maanta sheegay in dadaalada gurmadka ee lagu dhimayo lagu daminayo dabka laguna badbaadinayo aniraade shaqaalaha markabkaasi la socday ayaa waxaa xagaldaacinaya dadaaladaasi jawiga oo aada u xun xeebaha badi ee badda bari waddanka shiinaha dabeelo aada xoogan iyo mawjado culus ayaa hakinaya baaritaanka kooxaha gurmudka shiinaha kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa aagaasi geeyey diyaarado iyo maraakiib dagaal si ay markaa door uga qaataan gurmudka maraakiibta isku dhacay
saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay soo dirayaan wafdi heer sare ah oo ciyaaraha olombikada ee magaalada pyongyang ee xilliga qaboobaha qorshahan ayaa la sameeyey salaasadan maanta ah kadib markii kulan foolka fool ah ay labada dhinac yeesheen muddo laba sannadooda kadib john hunsang oo ah wasiir ku-xigeenka midaynta iyo warfidyeenada ee magaalada sool ugu waramayey in kuuriyada waqooyi ay soo diri doonto wafdi miiqaam sare leh oo ka mid noqon doona dhalinyaradaasi iyo sidoo kale kuwa ka qaybgelaya ciyaaraha bilaabmi doona bisha februari sagaalkeeda john huisung waxaa kale oo uu sheegay in qorshaha ay ka mid tahay in ay u midoobaan mar kale xubnaha qoysaska ku kala irdhoobay dagaaladii labada kuuriya ka dhex dhacay sanadkii kii ilaa iyo kontonkii
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno ciyaaraha tennisku waxa ay ka midka yihiin ciyaaraha sanadii ugu dambeeyey sida weyn loogu xiiso qabeeya ee dunidu ay dadku ciyaarahaasi daawanayeen iyadoo sanad kastana la qabto tartamo kala gedisan oo heer gobol iyo kuwo kale oo caalami ahba soomaaliya xiriirka tenniska ayaa dhowaantan sameeyey qaabeyn ku saabsan xiriirkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir cabdulle okey ciyaarta tennisku waa mid ka mid a ciyaaraha leh xamaasadaha wanaagsan ee taageerayaashu wakhtiga ay ku bixiyaan balse kama muuqan garoomada soomaaliya in muddo ah muqdisho xilligan waxaa ka socda dib ugeeridda xiriirkii tenniska iyo dhalinyaro xilligan loo diyaarinayo ciyaarahaasi xogayaha xiriirka ciyaaraha tenniska xamse maxamed ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada v o a inay socdaan dadaallo ayna jiraan dhalinyaro hami wanaagsan u hayo ciyaarta tenniska saddexi labaatankii maarch sanadkii horaantiisa oo sanadkii naga tegay aan soo bilownay waxaan kusoo bilownay ciyaartooy aada u da-yar iyo dad badan oo maaragtay daneynaya ciyaartan tenniska run ahaantii dad badan ayaan isku keennay runtii qof walbao hadda arkane wuu jeclaysanayaa muddo ugu yaraan sagaal bilood camalaan wadnaa laakiin tababarkiisa waxaan wadnaa at least shan bilood waxaana kasoo baxay mirihii hadda aan abuurnay soddonkii juun aan bilaabno tababarkii haddana insha allah waxwaaye koobaan mar dhow soo gabagabeynay oon ciyaartooyda aan ku tijaabinayno xamse ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in dhallinyarada xilligan ay ku ciyaaraan afar garoon oo ku yaala degmooyinka muqdisho xiriirka tenniska wuxuu isku hoolay inuu maadaama uusan garoomadii hore uusan heli karin awoodi karin inuu maaragtay garoomo hadda diyaarsho ilaa afar garoonaan diyaarinay oo aan ka diyaarinay degmooyinka dhexdiisa aan uga mahad celinayno maamulka sboortiska gobolka banaadir iyo degmooyinka maamuladooda kuwaasoo ay nagu tabaruceen inaan garoomadii aan dhex isticmaalin degmada dhexdeeda ayaan ku tababarnaa sida degmada shibis iyo boondheere iyo kaaraan iyo garoonka weyn ee wiish stadium oo ku yaala degmada cabdicasiis farduuse maxamed wehliye waa gabardaayar oo aada u hoyseysa ciyaarta tenniska xilliganna wakhti wanaagsan gelisay ciyaartan marka horen xiiseynayay waxa igu dhaliyin waxawaaye waxa adi jeceshahay qofkaugu dhahayo aada ma jiro laakiin markaa aragtid adaa jeclaana oo raadinayo so anigun raadi waan helay rajadeedii ahayd inaa ciyaarta tenniska farduuse maxamed wehliye waxay isha ku haysaa gabdhaha magaca ka sameeyo ciyaaraha tenniska ee dunida ka ciyaara waxayna wakhti badan ku bixisaa daawashada ciyaarahooda iyadoo kala socoto baraha bulshada walaahi inta dadka badan ciyaara dhanka wiilasha iyo dhanka gabdhaha waan daawadaa gabdhaha waxaa uga daysadaa mar walba ina serena william oo kale inaa noqdo iyo nadaal inaa si u ciyaaraan oo kale inaa professional a u noqdo soomaaliya inaa guulo badan usoo hayo magaalada muqdisho waxaa dhawaan luu qabtay tartanka ciyaaraha tenniska oo qeybo kamid ay ku baratamayeen toddoba gabdhood waxaana ugu dambeyntii koobka la guddoonsiiyey farduuse wehliye haddaba sidee kaga dhignayd guushaasi walaahi ani ma isdheheynin ciyaarta waa guuleysanaysaa oo si fiican oo ciyaaraysaa laakiin nasiibka saacide oo ciyaartan oo ku guuleystay marka adigaa guuleystay koobka qaada si fiican sheekay dareenkaagi walaa dareenkii mala soo qiyaasi karin laakiin macalimiinta igu dhiirigeliyeen kow ani diyaar ma ahayn inaa koobka ciyaari karo laakiin macalimiinta igu dhiirigeliyeen aada ugu mahad celinaa then koobkan qaaday fardoose wehliya ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a inaysan jirin ciyaara ka jeceshahay tenniska wakhtigeeda ugu badanna hadda ay ku bixiso
walaahi ani ani tennis kubadda cagta maku dooran lahayn laakiin tenniska ciyaar oo waxaa weye markaa ciyaaraysa entertainment waxaa dareemaysaa farxad adoo rabo bay kaa dhammaanaysaa soo gabdhaha waxaa ku boorinaya inay kusoo biraan waddanka inay guulo badan oo keen mahdi axmed cusmaan waa ciyaartooy iyo macallin ciyaaro tenniska waana mid ka mid a ciyaaraha ugu jecel yahay wallaahi ciyaartan waa ciyaaraha ugu jecelahay iyo tenniska aadaan u jeclahay yaraanteedii ilaa haddana waa jeclahay muddo dheerna waa ciyaara waa ciyaaraha aan ugu jeclahay aniga waxaan ciyaaraa basketball iyo tennis tenniskana kow ii yahay marka tenniska aadaan u jeclahay mahdi ciyaaraha tenniska ayuu heer qaran u matalay dalka soomaaliya dalka dibaddiisa waxaan tegay uganda iyo ruwanda labadaas waddanaan tegay marka labadaas waddanaan kasoo ciyaaray anoo magaca soomaaliya matala see loo ciyaaray bal ka waran markaad fiirso soomaaliya iyo meelaha tagta wallaahi way aada u kala duwan yihiin marka aad dal islaamiya tagto oo calankaaga aad matale oo astaantii calanka jamhuuriyadda soomaaliya lagu garaaco waa waa xaalad adag waaye marka soomaalinimadu inay ay kugu weyntaa dareemi markaas qaybaha kala duwana ciyaaraha dhallinyaradu waxay ku ciyaaraan garoomo ugu weyyaha garoonka kubadda cagta banaadir stadium waxaana meesha ka maqan tuuladii isboortiga soomaaliya ee stadium muqdisho taasoo xilligan fadhiisin u ah ciidamada amisom cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
halkaasi aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacaddeena duhurnimo noocyada kala duwan ee balwaduhu waxay saameyn ku yeesheen dhallinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana la tilmaamaa in ay saameyntaasi ay ku yeesheen dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka iyo wakhtiga wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa arrimahaasi ka waraystay dor bashiir xamdulle oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee ka howlgala magaalada boorama
inta badan daayarta soo koraysa xilliga ay ku jiraan dhallinyarnimada waa qaar u nugul wax walba oo dhibaatayn kara caafimaadka naftooda balwadaha qaarkood siiba isticmaalka mukhaadaraadku waxay ka mid yihiin waxyaabaha sida fudud dhallinyartu ku bartaan taasoo aanay fahamsanayn dhibaatada ay ka dhaxli karaan ee la xidhiidha caafimaadkooga jidheed iyo midka maskaxeed waxaan arrintaa wax ka weydiiyey doctor jibriil xandulle oo ah dhakhtar aqoon durugsan u leh xanuunada dhimirka kuna nool magaalada boorama wuxuuna inoo sharaxayaa halista caafimaad ee mukhaadaraadku uu u leeyahay dhallinyarta isticmaasha
wariyaha heshiima aad baad u mahadsan tahay waxaa jira xiriir weyn oo ka dhexeeya xanuunada maskaxda ku dhaca ee dhimarka iyo iyo balwadda taas oo ah dhibaato weyn oo sanadadii ugu dambeysay aan ku aragno dhalinyarta somalilan degan gaar ahaan boorama iyo gobolka awdal oo ah meeshaan ka shaqeeya dhakhtarnimada iyo gobolada kale ee dalka iyo xitaa wadamada jaarka sida jabuuti etoobiya bishiro badan oo dad badan oo buko oo ka yimaada jira u badan dhalinyar dhibaato weyna ka haysato cudurada maskaxda laakiinse dhibaatada weyn ay door weyn ku leedahay mukhaadaraadka ay ka mid yihiin jaadka ay ka mid yihiin sigaarka ay ka mid yihiin waxyaalaha kale ay dadku isticmaalaan sida caadiga ee la ogyahay waxa weeyaan dadka qaarkood waxay u nugul yihiin inay ku dhacaan cudurrada maskaxdu marka ay isticmaalaan mukhaadaraadka gaar ahaan jaadka sigaarka khamriga iyo xayshadaha kale ee la controlo substanceska laisku idhaa waxaa ka mid a cocainka marijuana waxaa ka mid a alcoholka waxaa ka mid a afitaminska iyo kuwo badan badan badan oo noocyadaa ka mid ah marka dadka qaarkood hidaahaan genetically way u nugul yihiin inay ku dhacaan cudurada maskaxda laakiinse qofku markuu jaad ku daro jaaniska inuu ku dhaco cudurka maskaxda ayaa badanaya keliya maaha inuu cudurkii ku dhaco ee hadhow tole xitaa in la daweeyo ayay dhibaato weyn u geysanaysaa qofkii dawadii ma qaadan karayo ama dawadii bay dhibaato u geysanaysaa marka labada dhinacba cudurkiina toos buu keeni kartaa daweyntiisiina hagardaamo u keenaysaa marka waa dhibaato weyn waxay jira cudurro badan oo xagga maskaxda ku dhaca ooy sababaan jaadka iyo sigaarka iyo mukhaadaraadka keligood oo toos u keeni kara cudurada maskaxda iyaga laftooda toos u keeni kara marka qaarkood qofkii oo cudurkii maskaxda lahaa sida schizophrenia ama depression ama xanuun kale markuu jaadka cuno xanuunkii ay ku sababaya marka dhinac kasta cudurada dhimarka mukhaadaraadka ka soo galaan ama ha weynaada ama ha yaraadaan dhinac kasta waxaa jira calaamado lagu garto dhallinyarta balwadda isticmaasha inay qabaan xanuunada dhimirka astaamaha lagu garto waa qaar noocee ah ayaan weydiiyey doctor jibriil xandulle
cudur kastaaba astaan bu leeyey saamacaanku baa astaan bu leeyey jarowareegku astaan bu leeyey caabuqyada kale baa astaan bu leeyey cudurada dhimirkuna astaami leeyey waxaana muhiimka waxa weeye inay mujtamacu gartaan astaamaha inta ugu horeysa eenay waxba bilaabin astaamaha maxaa ka mid ah qofka oo dabeecaddiisa isbedesho qofka oo dadka ka dhex baxa qofka oo fikrado khiyaaliya maskaxiisa gasho qofkii oo deganaa ood aragtiin dabicaddiisa in isbedesho masalan hadarkiisoo bata ama musnaanta ku badata hurdadii oo isbedesha ama ha yaraato ama xilliga u imanaysa ha raagto ama isagoo saxdo hurdadii ku dhex booda madax xanuun fara badan diiqad welwel cadho fara badan walbahaar qofkoo nadaafadiisa jidhka ilaali mase garkuun iska xiirin timuu si khaldan ula baxo jidhkiisuuna hagaajin iyo qofka oo waxyaala khiyaali ka sheekeeya masalan faan fara badan buuqa badan intii hore astaamahaasoo dhan haddii la arko waa astaamo muujinaya inuu qofka maskaxdiisa wax ku soo socdaan iyo qofka oo bilaabo shaki ama jaarka ka shakiyo ama faamiga shakio mukhadaraadka waxyaala lagu garto waxa kumid marka xanuunka maskaxda keenayo qofka oo shaki bilaabo waa astaanta weyn siiba somaliland taa ku arka anugu dhallinyaro fara badan ayay waalidadooda iskula dhiban yihiin muddooyinkan dambe isticmaalka baraha bulshada oo ay siiyaan wakhti aada u fara badan haddaba dhakhaatiirtu ma aaminsan yihiin in isticmaalka internetku yahay balwad ku soo biirtay balwadihii kale ee jiray oo isticmaalkiisu dhallinyarada uu u leeyahay dhibaato caafimaad siiba dhanka maskaxda mar kale doctor jibriil oo arrintaasi inooga jawaabaya wuxuu yidhi
adduunka riseejo badan cilmi baarid badan lagu sameeyey waxaa la ogyahay in social media lafteedu ay iyaga laftu yihiin la qabsay balwad bay yihiin iyagu balwadu waa qaaxdin bay leedahay qaaxdinteeda waxaa ka mid ah qofku inuu danihiisa ka qabsan waayo qofku inuu danihiisa qabsan waayo marka hadduu qofku uu facebooka waqtigiisa ku lumiyo hawshiisiina ay ka kakadhandaaso waa addiction wey waa mukhaadaraad iyaduna waa balwad waa nooc balwad ka mid ah balwadu noocyo badan bay leedahay qaar baa pornografina daawadaan masalan waa balwad waa cuduro ka mid a wadamada reer galbeedka kale waa cudur jira marka social media isaga laftiisana waa balwad wey waa cudur waxaa badanaya iminka dhallinyarada faraha badan leh ee habeenkii ku soo jeedaya wakhti badan ku qaadanaya social media taa marka dad badan oo ay saamayn ku yeelatay oo idin soo maray oo caafimaadkoogii waxyeelay weli maad aragtay doctore ha waan arkay waxaa ka mid ah dad badan oo hurdala-aan ka qaadaan arkay waxaa arkay dad badan oo xanuun dhimar caadiya ka qaada oo markaad wareysato ay caddahay inay isticmaalka badan ee social media gaar ahaan hurdada waxyaalaha kiciya maskaxda wax kamid a cudurada ku dhaca dhimarka qofka oo hurdada joojiya
kaasi wuxuu ahaa doctor jibriil xandulle oo isagoo ah dhakhaatiirta ku nool magaalada boorama oo aanu ka wareysanaynay halista ay balwaduhu u leeyihiin dhallinyarada haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim dhegeystayaal goordhow ciyaarihii ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore dhinacii heesaha aynu jaleecno cabdikariin cali shaah heesta qalbi dila
bartii dogtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa nooxoo isii damqay sidii jaawiyo dabiibu helaa bartii dogtiyo dilaaca lahayd digtoorkii qura dareemi lahaa ayaa nooxoo isii damqay sidii jaawiyo dabiibu helaa kantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhayaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhayaa kantar man daqiiqadiday midaan u damcee difaaci lahay kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhayaa hadday duugashada ku daadi lahay miyan diigashada u daafadhayaa daranon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkayaa adnu qalbi diila ka soo turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkayaa jacayl daranon daryeel baa lahay hankan doqonkee kusii turkayaa adnu qalbi diila ka soo turkayaa iskiyo dookhidii halka badnaa darmaantii qudha daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helahaa iskiyo dookhidii halka badnaa darmaantii qudha daryeeli lahayd ayaa dabartoo isii dagayse sidee daaqiyo dugsiinu helahaa bukaankan turken darsiima lahayn midaan ku diree dawaafi lahayn kolkaan dakharada ku duubi lahaa hadday deldeelaad u daymi lahayn miyan darxumada dulqaadan karaa hadday deldeelaad u daymi lahayn miyan darxumada dulqaadan karaa bukaankan turken darsiima lahayn midaan ku diree dawaafi lahayn kolkaan dakharada ku duubi lahaa hadday deldeelaad u daymi lahayn miyan darxumada dulqaadan karaa hadday deldeelaad u daymi lahayn miyan darxumada dulqaadan karaa hakan doqonkee kusii durkaya ah hadnu qalbi dila ka soo durkaya ah jacayl daranon daryeel baa lahayn hankan doqonkee kusii durkaya ah jacayl daranon daryeel baa lahayn hankan doqonkee kusii durkaya ah hadnu qalbi dila ka soo durkaya ah jacayl daranon daryeel baa lahayn hankan doqonkee kusii durkaya jacayl daranon daryeel baa lahayn hankan doqonkee kusii durkaya hadnu qalbi dila ka sii diidaya kolkaan daymada ku dirisan lahaa hadday dugashada ku waa hagaag heestaasi uu qaadayay fanaanka cabdikariim cali shaah ayaa aynu intaasi kaga soo gudbaynaa saacaddu xilliga washington waa shantii iyo saddex iyo konton daqiiqo haatan waxaa diyaar u ah dhinacii ciyaaraha inaynu maqashiiyo jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay saare cidle dhegaystayaal haddaan idin xasuusino waxaa la dheelay kulamo ka tirsan koobabka kala gedisan ee dalalka yurub qaarkii laga ciyaaro waxaa kulamada dhacay ka mid ahaa sidoo kale koobka eve kaabka oo kooxo dhowra ay hore u soo baxeen wareegyada xiga ayaa hal kulan laga ciyaaray naadiga brenton and hove albion waxa ay laba gooli gool kaga adkaatay crystal palace oo usoo gudubtay wareega xiga sidoo kale laligaha dalka sbein ayaa kulan laga ciyaaray naadiga malaga ayaa waxa ay bartigelisay isbanyool waxaana lagu awuudronaaday gool iyo waxba maanta waxaa dhici doona sidoo kale kulamo koobka e f l kaabka loo yaqaan ayaa naadiga manchester city waxay la dheli doontaa naadiga bristol city sidoo kale dhegaystayaal waxaa dhici doona koobka dalarey ee dalka sbain ama kinkaabka ee waddanka sbain oo ay kooxuhu isku arki doonaan naadiga atletico madrid waxay la ciyaari doontaa naadiga isbortio la yidhaahdo halka valencia iyo las balmasna uu yahay kulan xiiso badan la wada sugayo liikaabka ee dalka faransiiska ayaa kooxuhu waxay isku arki doonaan naadiga niis waxay la dheeli doontaa naadiga monaco dhegaystayaal haddaan idin dulmaro warar goosgoos ah oo ku saabsan ciyaaraha tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid zindin zidan oo waayadii ugu dambeysay xaaladose ay ku xumeydeen naadigaasi ayaa waxa uu sheegay in uu garowsan yahay in uusan sii joogi doonin naadiga real madrid muddo toban sana hadda kadib balse waxa uu sheegay in hadda wax dhibaataha ee naadiga aysan kala dhexaynin islamar ahaantaasina uu rajaynayo in guulo uu gaarhsiiyo zinadiin zidan ayaa waxa uu lix iyo toban dhibcood ka soo hoos maray kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan ee barcelona marka la fiiriyo real madrid kulmadii ciyaartay iyo sidoo kale naadiga kubadda cagta barcelona kulmadii ay ciyaareen horyaalka dalkaasi sbain inkastoo muddadii uu zidaan horyaalka markaasi naadiga kubadda cagta real madrid uu la wareegay uu kula guulaystay bilado iyo koobab dhowr ah taariikh cusubna sidoo kale dhigay ciyaartoyga gandogan la yidhaahdo ee naadiga kubadda cagta manchester city u dheela ayaa waxa uu diiradda saarayaa inuu ku guulaysto koobkiisii afaraad ee xilli uu doonayo inuu wacdaro dhigo inta naadiga manchester city uu joogo gondwan ayaa ka maqnaa garoommada muddo aad u dheer kadib markii uu dhaawacmay ayeshay dhowaantan dib ugu soo laabtay sidoo kalena waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda uu ku dulo beb gardiola kabtankii hore naadiga liverpool stephen gerard ayaa waxa uu sheegay in liverpool ay tabi doonto kubaddii cajiibka badneyd ee uu samayn jiray ama uu u dheeli jiray ciyaaryahan philip cotino oo dhowaantan ku biiray naadiga barcelona dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynu joogto
mahadsanid jamaalow mar kale ayaynu heesihii ku wada nasanaynaa codka dabacsan ee fanaanadda kiin jaamac
heestaasi keen jaamac ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinayey daare ciidla nuur iyo anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise la nabadgelyo